kalluumaysatada soomaaliya ayaa caqabado kala kulmay dhinaca jillaabashada iyo suuqgeynta ee kalluunka haddana waxaa usii dheer xanuunka coronavirus oo saameyn ballaadhan ku yeeshay dhaqaalaha dunida sidoo kalena taabtay kalluumaysatada soomaaliya jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi ka waraystay injineer caydaruus axmed xasan oo muddo ka badan soddon sannadood ku guda jiray howlaha kalluumaysiga haatanna ah la taliye ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee soomaaliya waxaanu ugu horreynta weydiiyey saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay kalluumaysatada cudurkan la baxay coronaviruska ee labadi kun iyo sagaal iyo tobankii soo baxay saameynta uu ku yeesha dhaqaalaha guud soomaaliya aaday u fara badan tahay dad badan oo igana aqoon badan dhinacay fara badanna way jiraan oo ka hadli doonaan aniguse waxaan wax ka taataabanayaa dhinaca kalluunka wax soo saarka kalluunka sida aan la soconno wax soo saarka kalluunku so awalba caqabadihiisu ee siyaabo kaloo kala gedisan dhibaato u jireen ayaa haddana midkan wuxuu aada ugu saameeyey isu socodkii iyo dadkiioo badda ka baqay qalabkii lagu waxaynayay cabsidiioo badatay ayay gaartay iyo dadkii xataa customarska imaanaya oo macaamiisha ahayo kalluunka suuqa ka soo doonanaya oo iyagana baqeen inta badan waxaas ayaa saameeyeen maarata oo sidii hore uma haystaan suuq fiican ma haystaan hadda waa inta aan kala socdoon u tagoon kala hadlay dadka meesha ku shuqulla howlahaasna waxay isheegeen in aan kalluunku sidii hore loo iibsan hadda
marka caqabadaha haysta kalluumaysatada guud ahaan marka loo fiiriyo dhinaca dhaqaalaha ganacsiga iyo suuqyada kalluunka lagu iibiyo bal sharaxaad naga siiy kalluumaysatada soomaaliyeed oo dhibaatooyin fara badana haystaan min raas gabon ilaa raas casiir oo dhul aan ku faanno aada u tiro badan oo saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitro xeeb aan leenahay haddana dhibaatooyinka aada u fara badan yahay anugu hadda waxaan xoogaay ka soo qaadayaa dhibaatooyinka haysta gobolka banaadir iyo labada shabeelle shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe magaaladan waxaa ku yaalla xamar hal suuq oo la yidhahdo xamarweyne fish market ayaa ku yaalla halkaas suuqaana waxaa yimaado kalluun cadalo laga keenay kalluun warshiq laga keenay kalluun baraawo laga keenay kalluun marka cadday laga keenay saddexda waa yimaadaan iyo xeebaha banaadir inta ku teedsanba marka markii loo fiiriyo ma qaadayo qaadka waa kalluunkaa tiro badan meesha lagu iibinayaa yar taas waa mid midda labaad oo aada muhiimka oon rabo inaan maaragtay aan dadka maqashiyo ama taabsiyan waxaa waaye xeebahan annaga noo dhodhowo gobolka banaadir ma laha me waxaan la yidhaahdo fish london side kalluumaysatadu meelay kusoo xirtaan doomaha oo ay alaabta dhigtaan oo biyaha dhigtaan oo shidaalka dhigtaan oo maxaan ku rahdaan agabka dhan ay dhigtaan oo sbeer baartika wixii la sameynaya meesha ay ku waxaystaan ma qabaan dan kuu sheego dadka qaarkood waxaa waaye shidaalku waxaa la dhigaa magaalada dhexdeeda xamarweyne kaasuna haddii ay dhacdo cillad ama ay dhacdo maaragtay dab oo dhaco khasaaro weynaa ka imaanaya marka waxaa fiicnaan leda in loo sameeyo goobo ayaga ay leeyihiin fish london side la yidhaahdo oo meesha barafkina uu yaallo sanduuqyada ay yaallaan makiinada ay taallo qalabkina u yaallo habeenkii meeshaas ay ka baxaan soonaqbaa soo nodaana meesha ay ku xirtaan taasu waa arrin aada muhiim ee waa kow midda labaad caqabada labaad oo weyn haysato waxaa waaye waxaan la yidhaahdo kaabaha dhaqaalaha oo ay ugu horeeyaan jidadka dariiqyada oo aanu dhisnayn oo bacaada oo baabuurta aynu soo mari karno dhib ku qabaan midda saddexaad oo aan taabanayo waxaa ka mid a qaboojiyaal baabuuraa ma wataan oo lagu soo qaado kalluunka lagu keeno goobaha lagu gadaayo wax qaboojiye ma jiro suuqana qaboojiyaal ma yaalla qofka badeecada keensada haddii galabta sagaal saaci bar uu gaaro badeecana ay gedmi weyso wuxuu halis ugu jiraa inuu kalluunka daadiyo uu khasaaro halis ugu jiraa marmar waxaa laga yaabaa qolyo meelo ku haysto xooga yaroo farjiteeraah inay lacag yar uga qaataan taasuna waa dhibka labaadoo markuu meesha ka jiro oo la rabo in la waxeeyo afaraad waxaa waaye suuqa naftarkiisa ayaa loo baahayaa in la badiyo maadaama xamar kaliya ay tahay toddoba iyo toban degmo in la sameeyo suuqyo kale oo kalluunka lagu gadi karo lagu iibin karo ninbaa wuxuu ka imaanayaa ama dadbaa waxay ka imaanayaan suuqa xoolaha qaarna waxay ka imaanayaan ceelasha xamar weyne usoo doonanaya kalluun kanyo imagine marka inta dhibaato lasoo maraayo inta lacagoo kaa soo baxayso bajaajka wuxuu kaa qaadanayo waa caqabado fara badan oo aan laga bixi karin taasna waxay u baahnaan doontaa in hay-adaha shaqala howlahaas inay wax ka qabtaan ugu dambeyn cayduruus maxaad ku talinaysaa si dhibaatada si aad sheegtay looga gudbo anugu waxaan ku talin lahay oo solution noqonayo wax allaale wixii baahiyo hoojiro in la- in loo dhammaystiro iskaashatooyinka kalluumaysatada iyo dadka brivatka oo iyagu keligood ah iskaashitooyin waa qabnaa private waa qabnaa in loo dhammaystiro kow in la siiyo meesha ay kusoo xiran lahayn fishland siteka loo sameeyo qalabkii aqabyadana loo sameeyo shuruucna loo sameeyo guddina loo sameeyo wasaaradda ka socoto iskaashitooyinka ka socdo dadka kalluunka gatan uu ka socdo markaas loo sameeyo xeer ay ku wada shaqaystaan ay ku wada socdaan